hay-adda cilmi baarista madaha soomaaliyeed aan anugu madax hadda ka ahay layguna asaasay hawsheeda asaasiga ah waxay tahay inay dowladda tala ka siiso badda si dowladdu ay u qaadan karto go-aan siyaasadeed oo sax ah go-aan saxa marka la sheegayana qaanuunka boqolkii sagaashan ka qaata maxaa jira maanta dowlad kaligeed nool ma jirto caalamku isku xirxiran yahay gaar ahaan baddu waaba isku xirtaa caalamka marka culuumta baddeen barayno ama dadka barayno qawaaniinta koow ka ah waayo qawaaniintu waxay ku tusaysaa xaqaaga iyo xaqa dadka kale sidaas haddii cid la arkaba aaminto oy raacdo qawaaniinta badeed oo sida badan caalamka unada ka soo baxda waxaa imaanaya caalamka o dhan inay iskaashi ka dhexma dhex maro oon la isku xadgudbin ayaa ka soo baxaysa sidaas awgeed maadaama anagu badweyn aan qabno aada u weyn dowlado badanna xuduud la leh caalamkana meel aada istaraatiiji ahoo adduunka badeecadiisa kuwa ugu qaashan ay maraan labadeeda dhinac lab waxaa laga maarmaana inaan war fiican ka hayno qawaaniinta gaar ahaan qawaaniinta badda si wixii nooga aadan howlahaas oo caalamku ictilaafsan yahay oo aqbali karo inaan ognahay yeelnana
ulaysada ugu weyn dhinaca badda soomaaliya xilligan haystaa hay-adana madax ka tahay maxay tahay culeysyadu waa badan yihiin laakiin waa kala culus yihiin khatartoodaa kala weyn khatarta markaan le waa midday annaga nagu hayso midda dawlada kale ay ku hayso markaan dibaan u dhiganayn lamber kow waxaa noo ah khayraadka baddeenna ku jira oo lagu soo xoomay markii badiyo kale ay wixii kasii yaraadeen si sharcigana aan loo qaadanayn cid kaka dhacsa kartana iyaan jirin caalamkuna ciduu ku og yahay oo noo ilaalisa iyaan jirin amaan anagu la heshiina lafteeda horta dhibka noogu dana waa kaa waxaa cilmi baaris lagu ogaaday anagu aan xiganay laakiin unada ka soo baxday in boqolkii afartan noolaha baddeena ku jira waa kaluumi weliba inta ugu fiican ay boqolkii afartan hoos uga dhacday heerka la yidhaaho heerka jiritaanka joogtada ah waa sustainability level inay afartan hoos uga dhacdo taana waxaa keenay in maraakiibta xadaysa khayraadka inay un doonayso maanta inay wax cunto birina ayna waxba helin ciddii lahayd iyaduba inay biri waxhelina maanta ay xaabsato horta dhibkaasaa noogu weyn dhibka noogu xiga oo iyagu ay sameeyaan oo kasiyaaba mooda markaanku inuu ka xun yahay wuxuu yahay maraakiibtii waa soo dhowaanaysaa xeebtay ku soo dhowaanaysaa sideedana cilmiga fisikada badda markii la bartay waxaa lagu ogaaday meelba meeshay biyuu ka ay ka maxaa la yidhaha waxaa la yidhaha ay dhumuc yar yihiin ama godkeedu uu gaaban yahay oo iftiinka qoraxdu gaari karo inay ka kaluu badanta xeebuu markaasa biyahoodu ma ma aada dhumuc dheer ma leh waa soo dhowaanaya markii maraakiibtii kalluunkii markaasi si darra halkaani uga xaabsatay laakiin maxay sameynay dhagaxyo yaryaroo qururuxa oo sida duduntaoo kale ah oo la yidhaahdo soomaalidu shacaabiyaan dhahnaa waa af carbeed laakiin afka ajnabiga lagu yidhaahdo maxaa lagu yidhaah ya coral reefs dhagaxdaas noolaha kan ugu yar ayaa ku nool kka kaweyn isagoo quutaa waa yimaadaa midba midkau kawenya quutaa u yimaadaa ilaa ka malayga ugu weyn marka kulligaas isku soo aruura shacaabigaas wuxuu kasoo bilowdaa xuduuda lowyacadd soonada berberu ku badan yahay waxaadhzaylac soo soco xeebaha soomaaliya bari soo qaad ilaa raaskiambooni waa tixanya sidaasaa marka nooluu ugu badan yahay marka maraakiibta meesha ka kaluumaysata dhagaxdaa yaryari bay jijibisaa ay baabi'isaa dhagaxdaas iyada ah oo kalluunka intiisa badan oo ku nool yahay waxaa cilmiyan lagu ogaaday halkii maanta la burburiyo sideed sano inuu u baahan yahay inuu dib usoo kabto haddaan mar kale la burburin marka waad garan kartaa dhibaatada ay nagu hayaan iyo midda kasoo socota dhibkay laegta maraakiibtana aada ku celcelisaan in qaabkaas ay sameeyaan yaa siya leysnaa ama ama hubsan
horta intooda badan lesinaba ma rabaan maba maba qaataanba laakiin in aan aada u badnayn oo dowlad goboleedyadu u badan inta wax siisay ayaa jira sharcigii noogu dambeeyey sharciga kalluumaysiga soo baxay november labada kun iyo afar iyo tobankii wuxuu awood u siinayaa dowladda dhexe keliya inay bixiso shatiga kalluumaysiga ee maraakibta ajnabi